habeen wanaagsan saaxiibeel kusoo dhowaada warka habeenimo raadiyaha dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ismidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne musharaxiin uu ku jiro lataliyaha amnigaha qaranka fahad yaasiin oo maanta la guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo ra-iisul wasaare rooble uu hakiyey qabashada doorashada xildhibaanada banaadir ee kadib cabasho ka timid madaxweynaha maamulka puntland oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada qarro ee maamulka puntland laba toddobaad oo doorasho ah kadib magaalada baraabe oo sidii caadiga ay ku soo noqotay warbixin ayaan kaga haynaa mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan oo gaaray deegaanka xiraa leh ee gobol galgaduud oo dhowaan dagaalo ay ka dhaceen iyo maamulka degmada hilwaaha oo soo markaasi soo gebagabeeyey wejiga koowaad ee waddooyinka gala suuqa xoolaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo sabti a taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha labaad ee febraayo sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay horar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ugu dambeeyey khasaaraha qaraxaas uu geystay waxaa beledweyne kasoo diray werihiina mustaf cali cabdow
qarxa isku soo qarxiyay ayaa ka dhacay baar xasan dhiif oo maqaayad ay dadka isugu yimaadaan oo ku taalla beledweyne xilliga uu qaraxi u dhacay ayaa waxay ahayd mid mashquul badan oo aada loo fadhiyay maqaayadda waxaana ku dhintay ku dhowaa shan iyo toban qofood waxaana ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada beledweyne cabdiraxmaan kaynaa maxamed cusmaan nucow oo ka mid ahaa macalimiinta waxbarashada doctor musaf cabdirashiid oo ahaa dhakhaatiirta caafimaadka gobolka maxamed cabdullaahi abtiyow oo ahaa musharax ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale dad kale ayaa ku dhintay waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad labaatan qofood kuwaasoo la dhigay isbitaalka magaalada beledweyne waxaana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay gurmad deg deg ah u sameeyey saraakiisha caafimaadka bashiir cadaani oo ah taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska degmada beledweyne ayaa ka hadlay qaraxii maanta ka dhacay beledweyne
meeshaan maanta dad badanaa ku dhammaaday muqaayad oo shacabka uu leeyahay oo dadka shacabka aad ugu fadhiisan jireen ayay maanta nimankii dhagarqabahahayay ay ku laayeen dad ugu soo galeen muqaayaddiina muqaayad shacab ay heeday dad badanaa ku dhintay tir hadda waxaan ka haynaa intay dhimato hadda kur istaagna saddexiyo toban dhaawacuna waa badan yahay oo toban iyo afar waa gaarayaa marka dhagarqabayaashii meeshaas muqaayaddaas oo shacabku leeyahay oo aada loo fadhiisan jiray ayay maanta intaas ku dhibaateeyeen dadkaas ku gaarsiiyeen intii dhimato waxaan leeyahay ilaahay qofkii warqayra ka siiyo dhibkaasaa dhacay kulley wixii raadin iyo wixii xaqiijina iyo wixii oo gadaal ka jinta oo tiro guudna waa soo sheegi doonaa hadduu ilaa yidhaahda abshir xaanshe oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka isbitaalka weyn waxa uu ka hadlay dadkii la gaarsiiyey isbitaalka iyo sidoo kale inta ay la egyihiin
waxaan saaki subaxdeedu markay ahayd saacadda lixdii ama labaiyo tobankii doornaa ama lixdii doornaydaba noola keena dhaawacyo badan kaasoo kasoo oo ka yimid qarax ama bam ka dhacay magaalada beledweyne khaasatan maqaayada ay isu yimaadaan dadka kullay anaga dhaawacyadan soo gaaray isbitaalka kulley dhakhaatiir badan iyo staaf badan ee kahoolgalo inta noola keena dhaawacyada waa sideed iyo toban dhaawac sideed iyo toban dhaawac noola keenay sideed halkaas dhaawac bay isugu jiraan qaar oo fracture ama jajab ah iyo qaar oo bombalas oo soo gaarin afkooda jirka mid gubtay iyo qaar karir badan ay soo galeen isbitaalka wuxuu ku shaqeeyaa basic emergency care wax la yidhaahdo aan u qabanay deeshiinadaas ama bukaanadaas anagoo markaasaan u sameynay habka tixraa ee caafimaadka a b c na u sameynay wixii maaragta gurgujina u qabanay wixii fracture ahayna maaragta aan u sameynay maxabuda balislaabka wixii kaleeto oo farji ahayna aan maarayn mana soo gaari dhaawacyo abdominal ama dhaawacyo oo qaliinadii loo sameynayo ama head injury oo serious mana soo gaari alxamdulilah kule xog badan jijab dhanka kale qolka meydka ama sikaabka uu leeyahay waxaa lasoo dhigay meyd gaaraya ilaa toban qof oo ugu badnaa rag
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii wariyeyna muustaf cali cadow oo beledweyne kasoo diray uu ku eegeeyey wararkii ugu dambeeyay qaraxii ee khasaaraha badan dhaliya ee maanta ka dhacay magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan maqaaxi dad shacab ay ku sugnaayeen musharaxiin uu markaa ku jiro la taliyaha amniga qaranka faadi xaseen xaaji daahir ayaa maanta la guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo wariyeyna xuseen washington ayaa faahfaahinaya
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa gabaldhici galabta gaaray agaasimihii hore hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka faad yaasiin xaaji daahir oo ka ambabaxay magaalada muqdisho ee caasimada dalka isagoona ka degay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabeelle ayaa garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne kusoo dhaweeyey la taliyaha amniga qaranka fahad yaasiin xaaji daahir oo ah musharax u taagan mid ka mid a kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad fahad yaasiin ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan waxaana intaa kadib loo galbiyey halka loogu talagalay in uu ka dego magaalada beledweyne inta uu ku sugan yahay magaaladaas dhinaca kale waxaa fiidnimadii caawa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shahaadada musharaxtinimo lagu guddoonsiiyey qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaysa lix ka mid a kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo hore u shaaciyeen guddiga doorashada maamulka galmudug musharaxiinta xubnaha waa musharaxiinta la siiyey shahaadada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah agaasimaha agaasimihii hore hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka ahna la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha fahad yaasiin xaaji daahir waxaa sidoo kale shahaadada la siiyey xubno kale iyadoona fahad yaasiin uu ka soo muuqday dhankaas warar laga soo qaaday laguna faafiyey baraha bulshada gaar ahaan bogga guddiga hirshabelle waa guddiga doorashooyinka hirshabelle ay ku leeyihiin waxaana xubnaha la siiyey kuraasta ay ku tartami doonaan maalinta beri ay kala yihiin kursiga tirsigiisu yahay hob boqol iyo waa hob sideed hob shan iyo toban hob toddobaatan iyo afar hob siddeetan iyo lix hob boqol iyo sagaal hob laba boqol toddobaatan iyo afar iyadoona doorashada qaar ka mid a kuraastaas lagu wada inay maalinta beri ka dhacdo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu yahay mid si weyn loo adkeeyey iyadoona maanta magaaladaas uu ka dhacay qarax oo ay ku dhinteen in ka badan toban qof oo taarka dad kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen
washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta hakiyey qabashada doorashada xildhibaanada banaadiriga kadib cabasho ka timid qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka abuukar dayax ayaa faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa hakiyey qabashada doorashada shan kursi ee xildhibaanada banaadiriga ah ee golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha ay soo gaartay cabasho ay usoo gudbiyeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha banaadiriga taas oo ku aadan guddiga odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee soo xulaya ergooyinka dooranaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaare rooble ayaa magacaabay guddi ka kooban xubno ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid iyo xubno kale oo xafiiskiisa ka mid ah si ay arrintan u baaraan warbixinna ay ugu soo celiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo nuqul ka mida uu soo gaaray warbaahinta dalsan ayaa u qornaa sidan si loo xalliyo cabashadaas waxaan magacaabay guddi ka kooban xubno ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid iyo xafiiskayga si ay arrintan u baaraan warbixinno iigu soo celiyaan ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble kuraasta beelaha banaadiriga ayaa waxaa ka soo baxayay walaac xoogan oo la xiriiray habka qaybsiga kuraasta waxaana loogu baaqayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka inuu soo farageliyo abuukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
mahadsaned wariyeenna abuukardayax ayuu kaasi ahaa magaalada baraabe ee gobolka shabeellaha hoosan laba toddobaad kadib doorashadii halkaasi ka dhacday waxaa markaa sideedii kusoo laabtay xaaladda magaalada oo dadka shacabka socodkoodii iminkaba ay bilaabeen warbixin arrintaas ku saabsan waxaa halkaa inoogu soo diray wariyana gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed mayo
maalmo cariiri mashquul iyo howlo doorasho kadib magaalada maraawe dhammaan dadkii u yimid howlaha doorashada ayaa kasii baxay magaaladan oo caasimad u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah magaala xeebeed ka tirsan gobolka shabeellaha hoose laba toddobaad ayay suurtagal ku noqotay in magaalada maraawe ay ku mutaysato deegaan doorashada labaad dhammaan dowlad goboleedyada laba toddobaad ayay qaadatay in lagu doorto lixii labaatan kursi qaarkood dadkii hore ugu fadhiyay ayaa kusoo laabtay qaarkoodna mas-uuliyiin miisaan ku lahaa siyaasadda soomaaliya ayaana meesha laga saaray intii howlaha doorashadu ay socdeen magaaladan waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin sarsare oo ka socda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xubno ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedka axmed cumar maxamed axmed mudane kusimaha guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga ayaan weydiiyey waxay maamulka gobolka shabeellada hoose uga dhigan tahay in magaalada maraawe oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose lagu soo gebagabeeyo deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed islamarkaana ay noqoto magaaladii ugu horreysay oo deegaan doorasho labaad ah doorasho lagu soo gabagabeeyo wax badanay uga dhigan tahay waxay dhigan tahay in caasimadii maaragtay dowlad goboleedka koonfur galbeed in rajo badan laga qabo inay wadanka dadka degan gobolka shabeellada hoose ay dareemayaan in gobolka shabeellada hoose iyo dowlad goboleedkiisaba ay maaragtay dardargelinayaan sidii dadkaanu ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan insha allahu tacaala maaragtay rajo fiicanna maaragtay ay sugi doonaan haddii ilaha maamulkooda ay ka sugi doonaan iyo dowlad goboleedkooda dadka iyo maamulkuba si wanaagsan ay u arkaan waad ogtahay hadda adaaba sheegay in maaragtay caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baraawe lagu doortay golo deegaan galabtana aan rajay doonaa insha allahu tacaalaa in ayadana loo samay doono caleemasaarkii ay ku howlgeli lahaayeen oo ay mandate ku qaada lahaayeen insha allahu tacaalaa toddobada degmoo kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa in la dhammaystiro gobolkaanina ou noqdo gobol insha allahu tacaalaa mas-uuliyiin ku filan hela xisaabtankuna waa noogu jiraa wakhtiguna inuu najaraa waa dareemaynaa laakiin maamulkan qorshaha u yaalla waxaa ka mida horta marka koowaad inuu ilaaliyo waxa layidhaha khilaaf isqabqabsi ama degmooyinka ahaadaan ama gobolka ahaadaan mar hadduu khilaafku dhammaadana dee waxaa la gaari doonaa in laisdhegaysto khilaafka markaan ka gudubno waxaan rabnaa inaan helno degmooyin iyo maamul gobol ismida insha allahu tacaalaa helana isu socodkoodii iyo maaragtay iyo adeegyadoodii bulshada hela waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa inay helaan abni mid ah waxaan rajaynaynaa inay helaan canshuur ama dhaqaale wax loogu qabto oo midaysan insha allahu tacaalaa maamulka gobolkuna wuxuu dadka u ballan qaadi doonaa haddii ilaah yidhaha inuu hantidooda iyo naftoodaba insha allahu tacala uu nabadgelsho haddii ilah yidhaha shacabka gobolka shabeellada hoose runtii horta waa shacab dowladnimada jecel masaakiina u baahan in loo qudmeeyo waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celsho wakhti adagaa lagu jiraa hadday maaragtay dibadda jiraan iyo hadday gudaha jiraan hadday ganacsato yihiin hadday beeraley yihiin waxaan ka codsanayaa maadaama xilli kulul oo abaar ah lagu jiro webigii uusa biyo lahayn beerihii aysa biyo helayn macnaha maaragtay jiilaal adag lagu jiro hoolihii aysa baad helayn waxaan ka codsa lahay inay insha allahu tacaala isgargaaraan cid walba wa xili karana ay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer shabeellada hoose inay maaragtay wixii ay gacan ka geysan karaan inay ka geystaan biyo dhaamis ha ahaato hadday noqoto maaragtay inay maaragtay ay maaragtay gacan ka siiyaan culayska jira
magaalada maraawe waxaa soo gala oo keliya hal waddo iyadoona sidoo kale dhammaan deegaanada ku hareeraysan magaaladan ay xukumayaan al-shabaab
ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed
yahay warbixintaas warihiina gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed madow ayaa u dambeysay warkii habeennimaad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysta ah ciduu saagay waxay dib u eeligataa boog internetka ku leenahay ee radio dalsan dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga eela socodka warka habeennimo cabdicasiis salaad meer ayaa farsameynaya anigu cabdinaasir maxamed maxmuud waa idinla soo xusinaya iidla ayaa soo saaray nabadgelyo
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel